wax hadda looga baahan yahay amazon meesha tagto ma jiraan waxay la tahay ciidanka puntland iyo hadda ciidamada dowladda soomaliyeed inta waa ku filan yihiin inay arrintaas ka hortagaan annagoo gacan weynaan ka geysanay hadda intii dagaalada socday wixii aan qaban karno aan diri karno inaan u dirno dowladgoboleedka puntland waana u dirnay waxyaabo kaleeto hadda dhiman oo baahi badan oo jirtana waxaan rajaynayna inaan gacan xoogle aan ka gaarsiino dadkaani waxay yihiin farxad waxweye waxay isku dayayaan inay hadda farxad noqdaan oo meelo badan kala tagaan annaguna waan iskaashanayna annagii dowlad goboleedyada gacan ayaan siinaynaa sidii dadkan loo soo sheegi lahaa arrintooda arrintan hadda ka socotaan runti gacan weyn waan ka geysanayna haddii la yidhahda